ciidamada nabad sugidda iyo kuwa milatariga ee ka howlgala degmada afgooye ayaa isku rasaasiyey deegaanka mareeri oo toddoba kilomitir u jira degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose inkastoo aan la ogeyn ujeedada rasmiga ee ka dambaysa iskahorimaadka ciidamada dowladda ka wada tirsan haddana tacshiirada labada dhinac isweydaarsadeen waxaa ku dhintay taliyaha ciidamada nabad sugidda degmada afgooye liibaan abikar yuusuf iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen saddex ka mid a ilaaladiisa taliyaha geeriyooda ayaa la xaqiijiyey maalmihii ugu dambeeyey howlgallo isbaarooyin lagu qaadayay inuu ka waday wadooyinka degmada afgooye iyo deegaana hoos yimaada degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaana la tilmaamay ciidamada milatariga inay dhigtaan jidgooyooyinka yaalla wadooyinka degmada afgooye maamulka cusub ee degmada afgooye ayaa caddeeyey inay ka xun yihiin iskahorimaadka deegaanka mareeriy ku dhex maray ciidamada milatariga iyo kuwa nabad sugidda waxayna sheegeen inay wadaan baaritaano ku aadan sida uu shilkaasi u dhacay dhinaca kale dagaal ayaa ka dhacay saqdii dhexe ee xalay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dagaalka ayaa bilowday markii kooxda shabaab ay weerar kusoo qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen halka lagu magacaabo mukayga macadda khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay degmada afgooye laakiin goobjoogayaal afgooye ku sugan ayaa xaqiijiyey rasaas culus labada dhinac inay isweydaarsadeen mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhaba